bismi illaahi araxmaan iraxiim habeen wanaagsan khiyaarta hawada naga dhegaysanaysaay waa saddexda bisha koowaad ee sanadka laba kun lix iyo tobanka qodobada wararka aynu idiin hayno waxaa ugu daroon wasaaradda gaashaandhigga ee xukuumadda soomaaliya iyo taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ayaa waxa ay kulan la yeesheen danjiraha dowladda isutaga imaaraadka carabta u fadhiya soomaaliya baarlamaanka maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa maanta doortay guddoomiye cusub iyada oo doorasho la sameeyey uu ku guulaystay cabduqaadir shariif sheikh qunaameye maxkamadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliya ayaa dil toogashaha ku fulisay askari ka tirsanaa hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliyeed kaasi oo lagu helay faldembiyeedyo la xidhiidha dil taliska ciidanka asluubta soomaaliyeed oo soo dhoweeyey daraasad wasaaradda warfaafintu ay ku ogaatay in halyeega sannadkan uu yahay askariga soomaaliyeed maamulka cusub ee degmada shingaani ee gobolka banaadir oo bilaabay howlo lagu dardargelinayo qaadista canshuuraha guryaha ee degmadaasi mudanayaal ka tirsan baarlamanka soomaaliya ayaa magaalada xudur ee xarunta gobolka bakool kulamo kula qaatay mas-uuliyiinta maamulka degmadaasi kulankaasi oo la xidhiira dardargelinta howlaha la xidhiidha maamul samaynta halkaasi intaasi waxay ahaayeen qodobadii wararkayaga ugu door karoonaa u diyaargarooba wararkaasi oo faahfaahsan oo goordhow aan idiin ambaqaadna insha allah habeen wanaagsan khiyaarta hawada naga dhegaysannaga dhegaysanaysa mar kale ismaqal wanaagsan ku soo dhowaada warkii habeennimo oo aad kala socotaan rediyo muqdisho wasiirka wasaaradda gaashaandhigga ee xukuumadda soomaaliya iyo taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ayaa la kulmay danjiraha dowladda isutaga imaaraadka carabta u fadhiya soomaaliya wasiirka wasaaradda gaashaandhigga ee xukuumadda soomaaliya mudane cabduqaadir sheekh cali diin iyo taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed sarreeye gaas maxamed aadan axmed ayaa maanta kulan la qaatay safiirka dowladda isutaga imaaraadka carabta u fadhiya dalkeenna soomaaliya ambasador maxamed cusmaan waxayna ka wada hadleen arrimo badan oo ku saabsan xiriirka labada dal iyo sidoo kale taageerada dowladda imaaraadka carabta ay siinayaan ciidanka dowladda soomaaliyeed mudane cabduqaadir sheekh cali diin ayaa tilmaamay in danjiraha maxamed cusmaan ay isla soo qaadeen sidii loo xoojin lahaa cilaaqaadka saaxiibtinimo ee labada dowladood isagoo xusay in dowladda isutaga imaaraadka carabtu ay ballan qaaday sii xoojinta tababarka iyo tayeynta ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed isagoo mahadcelin u jeediyey dowladda iyo shacabka isutaga imaaraadka carabta sida walaaltinimada leh ay mar walba u garab taagan yihiin shacabka soomaaliyeed taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed sarreeye gaas maxamed aadan axmed ayaa dhankiisa uga mahadceliyey safiirka taageerada ku aadan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waxaana dhanka kale uu sheegay in mar walba ay ka go-an tahay sidii loo xoojin lahaa cilaaqaadka labada dhinac waxaana wada hadalkan dheer oo ay la yeesheen danjiraha dowladda isutaga imaaraadka carabta u fadhiya soomaaliya looga hadlay sidii loo xoojin lahaa xiriirka labada dal iyo sidii loo ballanqaadi lahaa mashaariic horumarineed oo loo sameeyo ciidanka xoogga dalka iyo guud ahaan ciidamada qalabka sida gaar ahaan dibudhiska xoogga dalka ayuu yidhi jenaraal maxamed aadan taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed sidoo kale safiirka dowladda isutaga imaaraadka carabta ee soomaaliya ayaa ballan qaaday inay kordhin doonaan taageerada soomaaliya ee dhinacyada dhaqaalaha siyaasadda iyo mashaariicda horumarinta intaba baarlamanka maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa doortay guddoomiye cusub iyada oo doorashada uu ku guulaystay cabduqaadir shariif sheikh qunaameye baarlamanka dowladda koonfurdowladda maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya oo kulan ku yeeshay magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay ayaa guddoon cusub u doortay baarlamanka maamulkaasi kaasi oo lagu magacaabo cabduqaadir shariif sheikh qunaameye kadib markii uu ku guulaystay codaynta doorashadii halkaasi ka dhacday shirka baarlamanka ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya uu shir guddoominaya guddoomiyaha kumeel gaarka ee baarlamanka maamulka koonfur galbeed ayaa waxaa xilka guddoomiyaha u tartamayay laba musharaxa oo kale ah cabduqaadir shariif shiiquna maye iyo cali xasan cismaan waxaana shirka soo xiray ama soo xaadiray boqol afartan iyo laba mudane oo ka tirsan baarlamanka maamulkaasi wejigii koowaad ee doorashada ayaa markii la galay cabduqaadir shariif shiiquna maye waxa uu helay boqol iyo sagaal cod halka musharaxa la tartamayay cali xasan cismaan oo isna helay soddon iyo saddex cod sidaasina waxaa guddoomiyaha baarlamanka ee maamulkaasi koonfur galbeed soomaaliya ku noqday cabduqaadir shariif shiiquna maye maxkamadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliya ayaa dil toogashaa ku fulisay askari ka tirsanaa hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliyeed kaasi oo lagu helay faldembiyeed dila yuusha cabdulaahi cumar ayaa tafaasiisha warkan inoo haya
maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa maanta xukun dil ah ku fulisay askari ka tirsanaa ciidanka nabadsugidda kaas oo horay dil ugu geystay qofrayd ah xere ilaaliye ku-xigeenka maxkamadda ciidanka qalabka sida ee soomaaliya gaashaanla dhexe cabdulaahi xuseen maxamed ayaa fulinta xukunka kadib la hadlay baxda saxaafadda waxa uuna yidhi taariikhdu markii ay ahayd afartii bishii toddobaad laba kun shan iyo tobanka abbaaro sagaal saac oo subaxnimo waxay maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida u fadhiisatay dacwo ciqaabeedkii loo haystay gacanku dhiigne x w misa mustaf maaxiye dooyow ashkama lixiyo labaatan jir ah ina maryan sheikh xaamud ku dhashay baydhabo deggan xamar kana tirsan ciidanka nabad sugidda qaranka kaasoo xafiiska xeebaarinta guud ee ciidamada qalabka sida ku soo eedeeyey inuu si bareer ah u dilay marxuum la odhan jiray maxamed qaasim barrow dilkaas oo ka dhacay degmada daynayle tobankii bishii labaad laba kun shan iyo tobanka waxayna maxkamaddu ku xukumtay in uu bixiyo diyadii marxuum maxamed qaasim barrow iyo xabsi ciidan taariikhdu markii ay ahayd labiiyo tobankii bishii toddobaad laba kun shan iyo tobanka waxaa racsaan ka qaatay xukunkii maxkamadda darashada koowaad ee ciidamada qalabka sida dhinaca dhibbanaha taariikhdu markii ay ahayd sagaal iyo tobankii bishii sagaalaad laba kun shan iyo tobanka waxay maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida mar kale u fadhiisatay dacwad ciqaabeedkii loo haystay gacanku dhiigne x w misa mustaf maaxiye dolow ashkama waxayna ku xukuntay dil toogasho ah kadib markii ay u caddaatay inuu si bareer ah oo ulakac ah u dilay marxuum maxamed qaasim barrow maanta oo ay taariikhdu tahay saddexdii bishii koowaad laba kun lix iyo tobanka waxaa xukunsane gacanku dhiigle ekis dable misa mustaf maaxiyo dayow ashkama lagu fuliyo xukunkii dilka ahaa wabilaahi tawfiiq
taliska ciidanka asluubta soomaaliyeed ayaa soo dhoweeyey daraasad wasaaradda warfaafintu ay ku ogaatay in halyeega sanadkan uu yahay askariga soomaaliyeed taliyaha ciidanka asluubta soomaaliyeed sarreeye gaas bashiir maxamed jaamac bashiir goobe oo la hadlay rediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya ayaa sheegay inuu soo dhoweynayo tallaabada la xidhiirta in sanadkan loo aqoonsaday askariga soomaaliyeed inuu yahay halyeega sanadka maadaama ciidanka qaranka soomaaliyeed ay ku shaqeeyeen duruufo adag islamarkaana ay sameeyeen dadaal dheeriya oo la xidhiira ka hortagga wax kasta oo wax u dhimaya sumcadda iyo sharafta iyo karaamada ummadda soomaaliyeed
tallaabo kastoo aad qaadaanna waxay noqonaysaa mid u ah dalkan muxuu ahaa horumar iyo geesi nabadgelin iyo dhirnabadgelin ciidamadiina qaranka oo sidii uu ku dhawaaqay dhowaan wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiisku daraasadii ay samaysay warbaahinta qaranku ay u aqoonsadeen halyeyga sanadka lasoo dhaafay inuu ahaa askariga taasna waxay keenaysaa muxuu ahaa niyad iyo muxuu ahaa geesinimo zaa'ida iyo dhiirigelin ayay ciidamada qaalku sida u tahay
maamulka cusub ee degmada shingaani ee gobolka banaadir ayaa bilaabay howlo lagu dardargelinayo qaadista canshuuraha guryaha ee degmadaasi sida tafaasiisha warkan uu ku hayo waryahayaga muuse cusmaan abtow
howlahan uu maamulka degmada shangaan ee gobolka banaadir uu ku dardargelinayay qaadista lacagaha canshuuraha guryaha ku yaala degmada shangaani ayaa waxa ay ka soo ururiyeen in ka badan lixdan milyan oo shilin soomaali ah taasoo ay sheegeen inay ka soo qaadeen qaar ka mid ah guryaha ku yaala degmada shangaani ee gobolka banaadir maamulka degmada shangaani ee gobolka banaadir ayaa sheegay in lacagahan canshuurta loogu adeegi doono bulshada soomaaliyeed ee ku nool degmada shangaani wuxuuna maamulku uga baaqay shacabka ku nool degmada inay ka qayb qaataan bixinta canshuuraadka dowladda gudoomiyaha degmada shangaani ee gobolka banaadir saciid cabdulqaadir saciid saciid buuwe oo ka hadlay howlaha lagu qaadayo canshuuraadka guryaha ee degmada shangaani ayaa ka warbixiyey howlahan lagu qaadayo lacagaha canshuurta iyo sida ay u socoto waxaa maanta bilaabnay janaayo kowgeeda ilaa hadda dardargelinta canshuuraha guryaha ee shacabka degmada shangaani waxaanu sheegaynaa in canshuuraha oo bilaabtay labada kun tomiyo lixda janaayo ilaa december ee dadkii hore u diideen ee sanadkii oo dhammaahayay waxay horumarayeen labada kun tomiyo lixda janaayo ilaa december sanadkan cusub ay horumareen dadkaan hadda diiday ee waxaanu u sheegaynaa inay janaayo ilaa december sanadka cusub canshuurta kuma bilaabtay maantan waxaan dardargelinay ilaa dhowr oo guryo dhowr guryo oo badan ah labaatan iyo dhowr guryoa maanta aan kasoo qaadnay berimi waxaan rabnaa cabdilaahi idmo ilaa sodomiyo inaan ka keenno maamulka gobolka banaadir waxaanu u dardargelin inaan canshuuraha aruurino maamulka gobolka banaadir iyo kuwa degmooyinka gobolka banaadir ayaa muddooyinkanba waday wacyigelin la xidhiirta bixinta canshuurahaas si loogu kaabo adeegyada muhiimku ah bulshada soomaaliyeed muuse cusmaan abtow telefishinka qaranka soomaaliyeed muqdisho
mudanayaal ka tirsan baarlamanka soomaaliya ayaa magaalada xudur ee xarunta gobolka bakool kulamo kula qaatay mas-uuliyiinta maamulka guddoomiyaha degmada xudur maxamed macalin axmed ayaa rediyo muqdisho uga warramay kulamada xildhibaanada ka tirsan baarlamanka soomaaliya ay la qaateen mas-uuliyiinta maamulka iyo waxyaabihii looga hadlay
saaxiib weyn ayaa maahan ilaa muddo shan beri ugu bannaan magaalmada gobolka bakool xudur ka sugna xildhibaano qaranka soomaaliya ku socda oo gobolkan bakool nasab sheegada oo dhaladii yaa ilaa haatan ilkoobiya ka sugan saaxiib runtii xildhibaanadaas maadaama gobolka indhaladan wakti dheernan ka dambeysay ma imaatankooda marka dee kolley waxay noo sheegeen in macnaha webdo ballaaranyiin xildhibaano qaranka kusooda kale bari iyo meelahaas inay koobi doonaan lama mas-uuliin wasiire koonfur galbeed ku socdana koobi doonaan barnaamijya jira yaamaan oo gobolka bakool latii degmo kumada waxyaala oo maanaha khilaafaad oo tashwiisha ku jiraan insha allah wayba rajeenayn in barnaamijku sida ay kuurgaladi iyo qaabka shacabka lain hadalayo qaabkaas nabadgelyadiis lain shaqeeyo qaabkaas kulley horda ahaan intaasan in sheegay runtii la kulumnay way la kulmeena maamulada gobol iyo degmo shacabka malaakiinta dhammaantood la kulaman ciidamada milatariga soomaaliya la kulman runtii magaaladaba ku socda kasta horumare ku socda oo mashaariic iyo ku socda iyona boogashadaas suubiyan si waxyaalaha socdan qaabkaas daraasadoodana suubiyan kuurgalada nabadgelyada iyo xad u socodka mashaariicda qaabkaas kuleyba kormeera ka suubiyan jawaaba ku bii doonan insha allah kulley oonuna ka maamul ahaan soo dhaweynta aylaan suubini maadaama xildhibaanada qaranka ayin deegan shakooyin xildhibaanada macnaha safaylan aan dhawaay aruurada bulshadii dhammaan maamuladana safaylan aan dhawaay insha allahu barnaamijkaas kale qodobka lamaad oo socdaana oo ah dhinacaas oo eelbird isare ku socdana kolley iyo kuhadal ku hadali doona barnaamijkii gaabsha iyo nidaamsha insha allahu markiyo hasgeelaan ayaa ku hadali doonaan hadilaaye
maxamed macalin axmed guddoomiyaha degmada xudur ee gobolka bakool ayuu ahaa oo la hadlayay rediyo muqdisho islamarkaana faahfaahin ka bixinayey kulan mudanayaal ka tirsan baarlamanka soomaaliya oo gaadhay halkaasi ay la qaateen mas-uuliyiinta maamulka oo la xidhiidha xalinta shaqaaqooyin dhowaan ka dhacay degmada xudur ee gobolka bakool isaga ayaana ugu dambeeyey warkayagii habeennimo oo aad kala socoteen khiyaarta hawada nagala xidhiidhaha rediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya ciddii wararka iyagu ay seegeen waxaa inaga xusuusa in isagoo maqal iyo qoraal ah ay ka heli karto barta internetka aynu ku leenahay ciwaankiisu yaha radio muqdisho dot net